salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar barnaamijka ganacsiga maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda isnaay hase ahaatee toddobaadkan waa uu ka duwan yahay toddobaadyadii hore waxaan maanta aan uga hadli doonaa toddobaadka dabaaldega munaasabadda sanad guuradii shanaad markii dhidabada loo taagay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
shan iyo tobankii mey sanadkii labada kun iyo labaatankii ayaa la aasaasay idaacadda snaay waxaana dhammaan maamulka iyo wariyaasha idaacadda ay u dabaaldegayaan sanad guuridii shanaad markii dhidibada loo taagay aas-aaska idaacadda oo ka hadasha arrimaha bulshada idaacaddan ayaa muddadii shanta sano ee ay shaqaynaysay loo riyaaqay sidii ay u baahisay barnaamijyo wacyigelin ah oo la xiriira dhanka waxbarashada caafimaadka ganacsiga nabadda xuquuqda haweenka iyo dhallinyarada iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka waxaana ay ka jawaabtay baahiyaha dhabta ah ee bulshada barnaamijka ganacsiga oo ka mid ah kuwa loogu jecel yahay ayaa waxa aan ku martiqaadnay qaar ka mid ah ganacsatada iyo sidoo kale dhageystayaasha iyaga oo ka hadlay doorka ay idaacadda ka qaadatay wacyigelinta bulshada iyo horumarintaba muddadii shanta sano aheyd ee idaacadda ay ka shaqaynaysay gobolkan shabeellaha dhexe waxaana ay xuseen in idaacadda isnaay ay door muhiim ah ka qaadatay horumarinta ganacsiga gobolkan shabeellaha dhexe iyagoo sidoo kale hambalyo u diray dhammaan maamulka wariyaasha iyo xitaa dhageystayaasha ku xiran idaacadda isnaay la wadaagay hambalyada sanad guuradii shanaad markii dhidibada loo taagay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar oo ku caanbaxday wacyigelinta iyo horumarinta bulshada ka hadalka arrimaha bulshada iyo sidoo kale ganacsiga bismillaah alxamdulilaah suma asalaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam waa waa soo dhoweyneynaa idaacadda isnaay oo maaragtay sanad guuradii shanaad hadda maaragtay u buuxsantay waxaanu ku hambalyeynaynaa howlaha arrimaha bulshada ay dadku u haayaan iyo ka warqabka mujtamaca iyo kala warqaadidooda marka shaqaalaha agaasinka ugu horeeyo iyo shaqaalaha wariyaasha kuli waan u hambaleynaynaa munaasabadda sanad guurada shanaad awgeed waxaan leenahay howshiina meeshaas kasii labalaaba waa howl muhiima loo baahan yahay war helaa tale helaa layiri marka howlaha oo arrimaha bulshada aada ummadda u haysaan oo ku mahadsantihiin
maxay taas leedahay door waa ay ka qaadatay idaacadda intii sano ay jirtay ay ka mid yihiin horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhanka ganacsiga
idaacadaha hadda jiro amba ha noqdaano kuwa reediyoyada ama tviyada ama baraha bulshada xoogga waxay saaraan arrimaha siyaasadda iyo waxyaabo kale laakiin idaacaddaanu waxay xoogga saartaa arrimaha bulshada in dadku horumarka bulshada dib u dhacyo hadday jiraan in dadka inay baraarujiso haddii dhibaato ay jirtan oo mujtamaca ay maaragtay dhibaatadaas u iftiimiso in doodwadaagi ay samayso barnaamijsa ay ka samaysay arrintaas looga bixi lahaa marka waxaa moodaa idaacadda keliya ee ka turjumaysa baahida mujtamacu u qabaan inay maaragta ka helaan markaa aadaan usoo dhaweyneynaa idaacadda
maxaa fikradda oo aad jeclaan lahayd inaad kusoo kordhiso amaba tusaale ahaan in barnaamijyo lagu soo kordhiyo oo aad jeclaan lahayd ma jiraan
wallaahi idaacad horta barnaamijyadeeda waa wada fiicanyayo in la waqtiyeeyo dood wadaagiyo iyo maaragtay mujtamaca waxyaabaha markaas prioritiga leh in ay barnaamijyo ka sameeyaan oo maaragtay dood wadaagyo la sameeyo dad maaragtay aqoon-yahanaah idaacaddu ay maaragtay isku daydo inay la fadhiisato inta badan ay xoog waraysato oo mujtamaca waxaa markaas taagan caqabada markaas taagan dad exberti ah ay u raadiso si maaragtay hadduu dalka joogo haddii dibadda uu joogaba hadda waxaa la haystaa maaragtay imkaaniyaadkii sahlaya in dadka lala xiriiro in wax laga weydiiyo dadka exberto aqoonta u leh haddii dhibaata timaado tusaale haddii fatahaada yimaadaan maxaa laga hortegi karaa oo kale in maaragtay dad saas inta la raadiyo mujtamacana la weydiiyo la yiraahdo war waxaanu maaragtay maxaa ra'yigiina muxuu yahay dadka aqoonta u lehna la raadiyo oo arrintaas lagala fadhiisto marka barnaamijyada arrimaha bulshada waan soo dhaweynaynaa hadda baxo sida maaragtay sidoo kale barnaamijyada ciyaaraha oo kale iyadana maaragtay dhalintu aad u jeceshaa iyagana in la maaragtay la kordhiyo in dood wadaagyadaas la kordhiyo marka waa mahadsantiin
idaacadda waxaa ka baxo barnaamijyo badan oo dabcan uu ka mid yahay barnaamijka ganacsiga adiga barnaamij ganacsiga dabcan dadka laga wareystaa ka mid tahay haddii aan ku weydiiyo shaksiyan adiga ma dhegeysataa idaacadda maxaase ka dhegeysataa
wallaahi waxaa dhici karta in aan maaragta ishaleeli weyno inta badan laakiin markii aan fursad u helo waa dhegeystaa marka annaga maaragta haddaan fursad u helo waa dhegeystaa waana jeclahay inaan dhegaysto sida waxaan kaloo aad u jeclahay barnaamijka ciyaarahoo kale inaan dhegaysto oo maaragtay idaacadaha ciyaaraha gudaha iyo kuwa internationalkaba aadaan u xiiseeyaa sidoo kale barnaamijka ganacsigao kale isna waxaan jeclahay in oo sicirka suuqyada iyo maaragtay qiimaha ay magaalooyinku wax ka joogaan in maaragtay aan la soconno iyadana aaday muhim u tahay waa waa markaan dhegeysta aadaan ugu farxaa waa waxaan ogaadaa magaalada aan joogno qiimaha wax ka joogaan iyo magaalooyinka kale farqiga noo dhexeeyo iyo siday wax yihiina iyadana aan aan maaragtay ka tusaale qaadana ugu dambeyn maxaa fariinaa u dar lahayd wariyaasha iyo madaxda idaacadda fariinta hadda aan dirayno waxawaaye waa un hambalyo waxaan leenahay waa soo dhabar adeegteen waa soo dadaasheen maaragtay dadaalkiina labalaaba meeshuu hadda joogo kasii labalaaba haddii ilaah yaraahdana guulaan idiin rajaynaynaa maaragta mustaqbal fiican oo ifaayana insha allahu tacaala waa waa rajaynaynaa toddobaadkan idaacadda waxay u dabaaldegaysaa sanad guuridii shanaad markii dhidibada loo taagay shan sano kadib maxaa hambalyo ah iyo fariin ah oo u dir lahayd shaqaalaha iyo maamulka idaacadda isnaay bismillaah bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma salli calaa nabiyina maxamed waxaan ka hambalyaynayaa sanad guuridii shanaad ee kasoo wareegatay raadiyo isnaay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo shacabka wax badan aan uheysiin in maxaan kuu sheegaa sii wadiin arrimahaas oo maxaan kuu sheegaa aad tiraahdiin horumarinta iyo maxaan kuu sheegaa dhaqaalaha iyo haweenka iyo aad ka qayb qaadatiin deegaanka aad ka qayb qaadatiin dadka wacyigelinta aad maxaan kuu sheegaa si toosa a ugu qayb qaadatiin insha allah wax badanna waa ka qayb qaadateen haddana waxaan rabnaa in sii laba jibaartiin hadduu ilaahay raali ka noqdo barnaamijyada aad jeceshahay maxaa ka mid ah
anig barnaamijyada waa dhegaystaa horta ka baxa raadiyo isnaay wax badanaana maxaan kuu sheegaa aan ka dhegaystaa maasha allah qaybta ganacsiga qaybta waxbarashada aadaan idinku tahniyeynayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo raadiyo isnaay ha jiro ha joogo wax badanaa bulshada u qabatiin sii laba jibaara dadaalkiina bismillahi raxmaan raxiim hambalyaynaa sanad guurida raadiyo ismail dhammaan shaqaalaheeda mas-uuliyiin dhammaan dhegeystayaaalka soomaaliyeed gaar ahaan degmada jowhar waan hambalmaynayaa anigoo xarid maxamuud shariif cali fiican gelin oo kamid ah odayaasha guddiga xalinta khilaafaadka degmada jowhar waana wada shaqayn jirna waana la shaqaynayna insha allahu tacaala waana duruus rasmi wax baa laga bartaa barnaamijyada kala duwan ee raadiyo ismaayil oo mid la mahadiyaa insha allahu guulan kadeyna iyo horumar waara idaacada muddo badan ayaa aheed adiin muddo shan sano ayay shaqaynaysay muddo badan aadaba guudidan idaacada aan dhegaysti doodeeda aan ka qayb qaatay barnaamijyada kala duwan sida caafimaadka wax soo saarka beeraha sida xoolaha barnaamijkaas ayaan dood ugaaka samayn jirnay insha allahu tacaala khibrad badanana noogala faa'iidey anigana aan ka faa'iidaysanay insha allahu tacaala waa radio isnaay waa raadi muhiim waa insha allah boqol kiiba boqol ganacsiga horumar waara ayay ka gaartay waana mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha radio isnaana waa iska xil saareen si ay u qanciyaan dadweynaha adeegaan dhinaca beeraha xoolaha waxbarashada bafaarinta dhalinyarada wacyigelinta dhinac walba waa ka tisi insha allahu tacaala shaqaala tababarna ayaa jooga oo aqoon-yahana qaara barbasooro aan kasir inay yihiin insha allah xirfadayaal eh practical eh insha allahu tacaala waana ku mahadsan yihiin aniga waa ku sharaxnay shacabkana waa ufaa'ideeyay raadiyo isnaa guuleysa guuleysa weligiina cilmiga beeraha kalan xoolaha wax badan ayaa hadda ibgud aan ka dhigaysaa ku xirnaa idaacada door weynaa shaqaala idaacada sideedaba arrimaha bulshada ay ka hadashaa wax walba oo caqabado ah waa ka madax banaan tahay waxay ka haysaa horumarka shacabka iyo horumarka haddii ibgu ku diidin arrimaha diinta horumarka arrimaha wax soo saarka horumarka arrimaha xoolaha iyo beeraha caafimaadka waxay arrimaha shacabka ay ka hadashaa waana dugsi furan
waa gartay maxaa jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo idaacadda idaacadda in lagu soo kordhiyo waxaan jeclaan lahay barnaamijyada hadda ay faraha kula jirto ha lagu dadaalo arrimaha diinta wacyigelinta bulshada sidii warkaas alla looga baqi lahay oo ummadan nabad uga shaqayn laheedi wacyigelinteeda ayaan jeclaan lahay in arrimaha khilaafaadka ay aada xoogga u saarto ay iska xirtaarto ay baahiso dhinac walba maqal iyo muuqaal ay ku baahiso ayaan u baahan nahay annaga waxa waaye nabad meelay aalin nabadaa naas lanugugale nabadaa naas lanugugale diintaa ducibuku culmu wacdinaysa ay soo saaraan dadka wax u sheegayso waxnayaqaan wax laweydiiyaa ka xunaanayna waxaa loo baahan yahay ninkii waxay qaanin in wax la weydiiyo dadkan caqabadaha badan ay soo soo soo saareen in ay wacyigeliyaan aan loo baahan idaacadda lagu soo kordhiyo oo arrimaha diinta marjac ay u noqoto bandhig looga dhigo wixii caqligi wixii cilmigi wixii cadaalad ine lasoo bandhigaa la rabaa dadka waxtarashaya in la yidhaha la rabaa ninkii caqli leh ninkii cilmi leh ninkii cadaalad badan in lasoo celiyaa loo baahan yahay idaacadda laga sidayaa loo baahan yahay oo markaas bulshada ay horyaaqda insha allahu tacaala weriyaasha aad ay umahadsan yihiin waxaan ugu baaqaa inay iska xil saaraan horumarka arrimaha bulshada horumarka arrimaha bulshada dhinac walba waa inay ka eegaan waa inay ka fikiraan warar macquul ah oo wanaagsan oo bulshada nabadeynta iyo waxaa loo baahan yahay in shacabka ay u adeegaan bis waana ognahay anaga raadiyo ismail waa ka madax banaanaha siyaasad waa dad bulshada arrimaha bulshada ay u shaqeeyaan waa ognahay anaga xubnadaan ka nahay insha allahu tacaala waana mahadsantihin
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamed yuusuf colow ayaa dhankiisa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan maamulka iyo wariyaasha idaacadda isnaay sanad guurida waa sanad guuridii shanaad ee radio snai runtii waa idaacad shacabka reer jowhar iyo dhammaan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad looga dhagaysto waana ku mahadsan yihiin wariyaasha iyo maamulka guud ee radio snai oo inta badan ka shaqeeya horumarka ganacsiga iyo maxaa la dhahaa horumarka guud ee gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan hirshabelle waana aadaan ugu faraxsanahay sanadkan hambalyadan waan la wadaagaya waan la dabaaldegaynaa insha allah sanadkan sanadkiisa xiga waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo ku gaara maamulka iyo shaqaalaha oo isku duuban intaba hambalyo mar kale
wasiir waa maadsantahay sidee u aragtaa ee doorka idaacadda ay ka qaadato horumarinta bulshada iyo ganacsiga aada u mahadsan tahay runtii eh, idaacadda snai eh, waxaan eh, siiyey dhowr mar eh, wareysiyo eh, runtii aadaan ugu xiranahay eh, idaacadahan dhegeysta qayb ayay ka tahay waana eh, horumarka ganacsiga inta badanna eh, aaday ugu shaqeysaa eh, waana ku ammaanayaa arrintaas oo barnaamijka ganacsiga eh, ayaa inta badan aan, aan eh, iga wareystaan Eh, sidoo kale waxaan leeyahay dhanka eh, haweenka iyagana eh, ganacsiga dhanka haweenka eh, dhiirigelintooda iyaguna eh, aaday ugu mahadsan yihiin siday ugu shaqeeyaan eh, ganacsatada eh, yayarka ah ee waratada ah iyaguna sida ay ay- ay niid ugu dhisaan oo ay ugu qayb qaataan eh, horumarinta ganacsigooda iyaguna waxaan leeyahay sidoo kale eh, waa ku mahadsantihiin mar kale iyo mar kale wasiir eh, maxaad ku dhiirigelin lahayd eh, idaacadda snai si ay usii wado eh, kaalinteeda muhiimka ah ee ay ka qayb qaadanayso Eh, aad u mahadsan tahay eh, bulshada marka hore waxaa loo baahan yahay eh, in eh, laga wacyigeliyo eh, si ay u noqdaan eh, bulsho waxtar leh eh, dhanka horumarka eh, haddii ahaan lahayd dhanka waxbarashada eh, haddii ahaan lahayd eh, dhanka ganacsiga eh, haddii ahaan lahayd dhanka ammaanka eh, bulshadu haddii intaas laga wacyigeliyo runtii eh, way horumaraysaa gaar ahaan sidoo kale eh, dhaqashada xoolaha eh, iyo qaababkay ku dhaqan lahaayeen in dhaqaatiir ay soo fadhiisiyaan oo ka hadlayo eh, sida beeraha loo tacbado Eh, in isbeddelka cimilada sidoo kale ay la qabsadaan xoolaha iyo beerahoo kale isbeddelka cimilada ee saameyn ay ku yeelanaya iyadana in ay- ay dad aqoon-yahano ah ay soo fariisiyaan oo doodo ay u qabtaan oo bulshada qadka telefoonada ay soo geliyaan oo su-aalaad la weydiiyo eh, dadkaas runtii waxaan dhihi lahaa waa dad aad markaas muhiim ugu tahay arrintaas marka eh, hore ha usii wado insha allah
guud ahaan intaasina kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan diiradda ku saarnay toddobaadka dabaaldega sanad guuradii shanaad markii dhidibada loo taagay idaacadda snaai ee magaalada jowhar intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo